Washington somalilan ayaa markii ugu horreysay xeer u sameyneysa takoorka iyo heebsooca bulshada sida uu v o eeda u sheegay wasiirka cadaaladda yunis axmed yunis xeerkan ayay curintiisa iyo hogaamintiisaba leedahay wasaaradda cadaaladdu haddaba qadar maxamed cabdulla ayaa arrintan ka wareystay wasiirka cadaaladda isagoo ugu horreyna weydiiyey nuxurka iyo ujeedkiisa v o a qadar cabdulle waa mahadsantihiin waxaa maanta farxad weyn noo ah inaanu daahfurayno xeer weyn oo taariikhda somalilan markii koowaad la unkayo ama la aasaasayo xurintiisii oo xeerka koorka iyo haybsooca loo idhaahdo marka kaasaa maanta aan xafladiisii u joognaa iyo daahfurkiisii waa madal weyn oo dowladda somalilan maanta daahfurayso oo daneyaasha hay-adaha caalamiga ay qeyb ka yihiin iyo dhammaan sectariska dowladnimada ay u adeegto marka xeerkan sidiisa ayaa insha allahu tacaala doonaya inu dhaqan galo hadda waa curinun waana boqolkii cishe ugu horreeyey xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ballanqaadkiisiina ku jiray marka haybsooc oo keliya hayb maaha xeerkan wuxuu qeyb ka yahay dhammaan waxyaalaha tikoorku hayb oo keliya maaha naafadaa la tikooraa dumarkaa la tikooraa dadka xanuunada qabaa la tikooraa waxaasoo dhan ayaan doonaynaa inuu dabir gooyo oo meesha ka baxo xeer ballaaran weeyaan marka sida guud loo waayo bulshada qaybo badan oo ka midaba la kulma takoorka dadka haya yaa kasoo qaybgelaya markaa maadaamuu ballaaran yahay
horta dhammaan waaxaha dowladda way kasoo qeybgelayaan waxaa kasoo qeybgelaya hay-adaha shaqadan qoseyso wasaaradda diinta iyo qaybta sal ah oo diintii anoo inoo joogta oo waxay diintu ka qabta ka warramaysa wasaaradda warfaafinta dhaqankii iyo wacyigelinta qeyb ka ah oo wacyigelintii iyo dhaqankii inoo inoo inoo inoo ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa qeyb ka ah wasaaradda madaxtooyada qeyb ka ah wasaaradda cadaaladda liidhankii iyo iyo hogaamintii ile madaxweyne ku-xigeenkan doonaya inuu daahfuro insha allahu tacaala waa de barnaamij weyn oo qiimo leh oo sharaf badan oo aan doonayno inuu inuu horow socdo oo aan dadka tikoorka laga laga daayo ummadda afka soomaaliya ku hadasha waa iska order society marka waxa waxa qofka intiisa ama waxa ay ilaahay subxaana wa tacaala dee u qadiray bay ku caayaan oo ku iyagoon xataa cayba ka dhigeen ha ka muuqanaya ha cawarow laangadhow waxyaalaha noocaasa ma fiicna islaam ahaan iyo dhaqan ahaanba ma fiicna marka annagu waxaan u taagannahay annagoo fulayna amarka madaxweynaha iyo qorshihii xisbiga wadani oon doorashada ku galnay inaanu xeerkan aanu ifafurkiisii iyo curintiisii maanta ka shaqayno xeerkan waxaa iskugu tegay dad badan oo aqoon-yahanaa ayaa ayaa ka wada tusaale ahaan maadaama xeerku xeer ballaaran yahay oo qeybaha bulshada kala duwan ee saameynaya dadka ama aqoonta durugsanoo lahaa ama sharci yaqaanada ahaa ama xoogaalkaba ahaa ma ka qeyb geliseen talooyinka ma ku jiraya waxaan iyo furkanba u samaynaynaa inaanu iskugu keenno maanta halkan khadar waxaa iskugu imaanaya dhammaan aqoon-yahanada xagga sharciga xagga dhaqanka xagga diinta dhammaantood waan casuumay odayaasha dhaqanka ayaaoo qeybka dhaqankeena waxaan casuunay culummada waxaan casuunay wasaaradoodiiba iyadana joogta iyo iyo culamadiiba waxaan casuunay dadka social activistka oo aan u baahan arrimaha bulshada u dhaqaaqaaqa waxaasoo dhammaa casuunay waa xeer ay iskugu tegayaan dadkii danayaashaha iyo dadkii aqoon-yahanka ah ee reer somalilan oo ana xeer aan doonayno inuu somalilan oo keliya aanu ku ekaan hadhow soomaalida oo dhan gaadho oo ayna inagu isku koobayna uu noqdo bahal caalamiya oo laga faa'iidaysto oo dadka afka soomaaliga ku hadla ay ka faa'iidaystaan muddo yar baad joogtaa wasaaradda cadaaladda xeerkana xeer aada u qiimo badan oo bulshadu baahi u qabto oo kolley jawaaba hadhow ka bixin doona markay cidi ku kacdo falkan takoorka oo kale muxuu kaaga dhiganya adiga wallaahi walaal aniga farxad weyn buu ii yahay aniga wasiir ahaan farxad weyn buu yahay wasaarad ahaan farxad weyn buu yahay xukuumadda anigu afkoodii ku hadlaya oo ka turjumaya xeerkan iyo diyaarintiisa farxad weyn buu noo tahay inaan muddo koobanaan joogno oo aanu xeerarka noocana aan dhaqangelinano waxaa naga go-an inaanu xeerar dhaqangala oo ummadda wax u tara la sameeyo oo xukuumaddu soo curiso waaxda fulintu soo curiso aan golaha wasiirada horgeyno golaha baarlamaanka horgeyno hadda khadarow sidaad og tahay qofka dhib loo geystaa wax baanajmama oo xeerku sheegayaa ma jirto ciqaab wax ciqaaba ma jirto marka dee waxaan rajeynaa inaanu wakti badan buu qaadanayaa oo oo waktigaana nala sugo golaha wasiiradu tegi doonaa golaha baarlamaanku tegi jaranjooyinkii sharciga u mari doonaa ilaahay waxaan ka baryayaa xeerkaasuu fulay inuu inagu sumo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda somalilan yunis axmed yunis wuxuu u waramayay waryaheena qadar maxamed cacule